wararka ka imaanaya magaalada hargeysa uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa ku waramaya in bulshada ku nool xaafad ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn ee magaalada hargeysa ay ka cabanayaan burbur lixaad leh oo ku saabsan waddooyin waaweyn oo soo gala xaafadda waxayna xuseen inay go-doonsan yihiin xitaa dadka iyo gaadiidka aysan mari karin waddooyinka halbowlaha ah ee ay isaga kalgooshaan bulshada qaybahooda kala duwan sidoo kalena dadka dhintay ay tilmaameen inaysan jirin waddo la marsiiyo caqabado ka taagan isku socodka dadka iyo gaadiidka maamulka somalilan ayay sheegeen in dhowr jeer arrintan ay kala hadleen balse waxaa lagu eedeeyay inuu dhegaha ka fureystay cabashada bulshada qaar ka mid a bulshada ku nool xaafadda ayaa la hadlay warfidyaanka iyagoona ka hadlay waxyaabaha ay ka tabanayaan maamulka somalilan magacaygu waa safiye yuusuf ismaaciil kana tirsan xaafadda waxaynagu haysaa waddadani wallaahi dhibaatooyin xoogu badan waa adigaa arkaya inay wada jajabtay eber noqotay masaajidkiibaa halkan laga dhisayaa baabuurtii soo maraysay dadkii waaweynaaye soo maraya way ku dhiban yihiin marka waxa weeyaan dhowr jeer baanu dowladdan hoose kala hadallay xaafadeed waa xaafadda way cadilan tahay way xidhan tahay xaafaddu waa danyar ilaa xaafadda hillaac ee naga hoosaysa ilaa xaafaddaa cabaaye labada waddada moofada iyo waddada labada waddo way ka xidhan yihiin meel baabuur noo marto meel noo maraan meel arsbooyad noo maraan meel aaryo noo maro midna xaafadeedu ma haysato xaafaddani way xidhan tahay waana hayiran tahay halkan dadkaas taagay waa arkaysaan gaadiidna wuu mari waayo dadna wuu noo mari waayo oday oo dhammi ugu jajabay mayd maydkii meel alla meel marraanu laana marka xaafaddaanu deganahay kow dhey marka wadda kuma hayno ma ahan markii ugu horraysay oo cabasho ceenkaana ka soo yeerta bulshada ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan dadweynaha ayaa marar badan muuse biixiyo maamulkiisa ku dhaliilay inay dadka ka qaadaan canshuur xad daaf ah aysan haddana waxba u qabaan lacagaha laga qaado bulshada